bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacanoo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimco ah taariikhdu ay ku astaysan tahay toddobada bisha abriil sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa cafiisa kooban u fidiyey maleeshiyaadka ka barbar dagaalanta kooxda al-shabaab ee la qalday waxa uu nugu baaqay in ay bulshadooda ka mid noqdaan isuna soo dhiibaan dowladda soomaaliya madaxweynaha ayaa ballan qaaday inay heli doonaan daryeel caafimaad mid waxbarasho iyo mid shaqo intuba waxa uuse sheegay madaxweynaha soomaaliya inaan laga baaqsa doonin dagaal lala gala maleeshiyaadka al-shabaab iyo goobaha ay haatan kaga sugan yihiin soomaaliya ka hor taasi intaysan dhicin ayuu sheegay inay haystaan muddo lixdan maalmood ah oo ay isugu soo dhiibi karaan dowladda soomaaliya kagana soo bixi karaan hanaanka guracan ee haatan qaybta ay ka yihiin oo ah waxyeeleynta bulshada soomaaliyeed iyo khasaaraha joogtada u noqday bulshada soomaaliyeed weerarada ay qaadayaan kooxaha al-shabaab maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale ka hadlay dagaalka ka dhanka ah musuqa oo uu sheegay inuu yahay mid la mid ah dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab maadaama uu yahay musuq maasuqa dilaaga koowaad ee bulshada waxa uuna sheegay in si looga gudbo arrintaasi dowladda ay dhinac kaga soo wada jeesan doonto sidii loola dagaalami lahaa arrimaha musuqa ee harriyey inta badan mas-uuliyiinta dowladda xilliyadii kala duwanaa ee dalka
diinteenna maxaan ku dhahdaa muqadaska ah inay noo soo noqdaan oo ay qayb ka noqdaan horumarka dalka waxaan ku soo dhawaynaynaa gacmo furan waxaan dejinaynaa meel waxaan siinaynaa waxbarasho waxaan siinaynaa shaqooyin haddii si khalad wax loogu sheegay dalkan waa dalkoodii annaga waa carruurteenna weeye waxaa laga rabaa in aysan dadkooda laynin aysan hantida dadkooda aysan burburin waxaan ugu baaqaynaa muddo lixdan casho ah inay cafis aan siinay ay noo yimaadaan gacmo furan aan kusoo dhaweyno hubka ay ummaddooda ku laynayaanna ay ay iska dhigaan dawladdaani waxay sheegtay saddex arrimood oo muhiim ah oo aan ka shaqaynayno oo qayb ka ah la dagaalanka aan ka hadla hadda waxa weeye kow nabaddiidka inaan la dagaalno shabaabka inaan la dagaalno iyo qof walba oo iyo cid walba iyo urur walba oo runtii ka soo horjeeda qaarnimada soomaaliyeed inaan la dagaalno tan labaad inaan la dagaalno musuq maasuqa maxaa yeelay musuq maasuqa iyo shabaabku annagu waxba noguma kala duwanaa waa isku nooc midna dadka horu u laayaa midna musuq maasuqna dowladda iyo dadka tartiibbu tartiibbu maxaan ku rahdaa u dumiyaa tan saddexaad inaan la dagaalno fakriga dadkeenu waa baba'san yihiin dhallinyaradeenu shaqa la'aan badan yaa jirta oo baahsan waxaan doonaynaa in soomaaliya ay ku soo noqoto siday ay ahaan jirtay oo ah dhallinyaradu inay shaqo helaan dadku inay noolaadaan nabadgelyo buuxa inay timaado saddexdaas arrimood waxaan doonaynaa shacabka soomaaliyeed inay nagala shaqeeyaan marka la dagaalanka nabadiidka argixisada la dagaalanka musuq maasuqa shacabka soomaaliyed waxaan leeyahay idinkuna nagala shaqeeya qaybta fakriga way imaanaysaa haddii la keeno haddii lala dagaalo shabaabka lala dagaalo iyo cid walba oo runtii soomaaliya dhibkeeda ka shaqaynaysa musuq maasuqana lala dagaalo waxaa weeye fakri waa laga baxayaa dowladda haatan jirta ayaa laga warsugayaa qaabka ay ula dagaalanto ama ugu xal hesho ka hortegista arrimaha musuqa oo hareeyay dowladihii ka horreeyey ayadoo inta badanna mas-uuliyiinta dowladda lagu eedeeyo inay ku kacaan falal musuq maasuq ah oo aada u baahsan shacabka magaalada muqdisho ayaa ka aragti dhiibtay magacaabista qaar ka mid a taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo maamulka gobolka banaadir isbeddelka ayay qaarkood qabaan inuu yahay mid xilligiisii kusoo aaday wax badanna laga fili karo hogaamiyaasha haatan loo dhiibay ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxayna sheegeen qaarkood shacabka muqdisho in hore ay ugu soo shaqeeyeen laamaha ammaanka wax badanna laga filayo in haatan ay ka qabtaan balse qaar ka mid a shacabka ayaa soo jeediyey in loo helo mushaar joogtaha ciidamada si looga nabad galo amniga dalkana ay u xaqiijiyen
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa bilan bile waxaan ahay agaasimaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed wallaahi horta shalay wax fiican ayaa dhacay waxaana rajaynaynaa in isbeddelkaasi uu gobolka banaadir wax badan ka bedeli doono wallaahi ragga hadda la magacaabay rag waxaa ku jiro aan garanayno oo waxqabadkooda iyo tayadooda aan garanaynaa ku jiro oo wax fiican ka bedelay marka horeetaba amniga muqdisho bismillaahi raxmaan raxiim magacagay waxaa la yidhaha saarajimu muxuu kana tirsan ururka haweenka qaranka soomaaliyeed bedelka shala la sameeyey waa isbedel ewelba hore loo samey jiray marka waxaan rajaynayaa inuu isbedel wanaagsan noqdo haddii ilaahay yidhaahdo waxaana waaye mataqaanaa madaxweyne kastoo yimaad isbedel ayuu sameeyaa isbedelkii un baana la sameeyey laakiin waxaa ku jira dad aan hore u naqiinay oo mataqaanaa shaqo fiican aan ku baranay marka waxaan rajaynayaa inay shaqadaasu shaqo fiican oo wacan noqoto haddii ilaahay yidhaahdo marka waa soo dhaweynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya federaalka iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa aad iyo aadaan usoo dhaweynaa isbedelka ku yimid waana mid aad u habboon oo u keenaysa ummadda nolol wasaaradihii waxay qaban waayeen haddii hadda niman kale oo saraakiila lagu soo kuliyey muhiim waxaa ah inay wax isbedelaan waan ku taageernaa shacabka soomaaliya waa taageerayaan shal waa lagu taageeray maanta la taageera wax colays ma keenaya taliyihii horta aan la bedelin ciidan mushaar loo bilaabi karo waa in horta marka hore taliyaa la bedelaa taliya cusub loo- la keenaa lagula xisaabtama ciidanka kabacdina mushaarkii loo- loogu dhiibaa si si marka oo isbedelkii uu madaxweyne ka dhawaajiyey ee shacabka inay macnaha u hirgasho aad aad weyn waa ka bixi kartaa haddii ciidamada mushaar la siiyo waa ciidamada haysta oo oo dalka amni darada haysata waa mushaar la-aan iyo dhaqaalaan haddii ciidamada la gabtiro oo kuwa jireedka taagan ama milatari hada ama boolis ama isbuuc hurdada laga kacsho oo mushaarkooda joogta la dhigo way shaqaynaya bini maalin way askarigii waxaa arkaysaa baabuurkii midasiida xataa laalushka qaadanaya laba doolara loo turo wuu sii daaya baabuurkana wuu qara maxaa keena baahi ku jirta waa ku jirta waa jirku taagan baabuurka meesha baar lahay wuxuu leeyahay macnaha hal doolar iyo tuura sigaar ugu hal doolar marku tuuro baabuurka waa dhaqa horu kusii dhaqaar xal kuwa waxaa arkaysaa taraafika oo haystaba oo baabuurkiisa oo jimigiisa soo dhahaya waxaa waaye shaha karuna baabuurka baabuur birisida waa marka haddii askarta iyo ciidanka mushaar la siiyo dhibaatada waa ka baxa dalka amniga ilaahay baa wax ka qaban kara laakiin kulley aniga siday ila tahay waa la dadaalaya hadduu ilaahay yidhaahdo balse waxaan kula talinayaa isbedelka yimid iyo inta maamulka ah oo dhan madaxweynuhu ugu sarreeyo inay ciidamada wixii la sii lahay ay mataqaanaa meel iska dhigaan ay soo xisaabiyaan ciidamadu dariiqay taagan yihiin meel walbay taagan yihiin qorax baa dishay marka magaaladan lacag way leedahay waa in canshuuraha la hagaajiyo lasoo aruuriyo dekeda iyo eerboorka wixii laga hela wixii canshuura waa nugu aadaan hadduu ilaahay yidhaah waxaas waa in si fiican loo maamulo waana inti mushaar qaadaysa waa in ciidamada loogu hormariyo oo xataa xildhibaanada wasaaradaha waa in ciidamada laga hormariyo lacago badan ay qaataan amnina wax kama qabtaan ninka amniga wax ka qaba laha haddaan wax la siin dhibkeeray leedahay qoraxdaana uu taagan yahay waa in lagu dadaalo nimanka amniga ka shaqaynaayo hadduu ilaahay yidhaah waana in la siiyo xaquuqdooda ay leeyihiin halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey heshiiska ah ay shirkadda imaaraadka carabta ugu wareejiyeen dekeda magaalada boosaaso oo lagu samay doono ballaarin iyo sidoo kale dibudhisi weyn iyadoo uu tilmaamay in arrintan ay ku jirto ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan maamulka puntland waxa uuna sheegay in sare loo qaadi doono daqliga kasoo xarooda dekeda magaalada boosaaso oo ah isha keliya ee maamulka puntland ganacsi uu kasoo galo deegaanada uu ka arrimiyo cabdiweli maxamed cali gaas ayaa difaacay heshiiskan asigoona sheegay inuu yahay mid aan ku xadgudbaynin dowladnimada iyo jiritaanka soomaaliyeed balse keliya ay saxiixeen horumarinta dekeda magaalada boosaaso arrintaas ayuu sheegay inay tahay midda in muddo ah ay wadeen maamulka puntland somalilan ayaa ugu baaqday dowladda soomaaliya inay kala baxdo inay ka joojiso faragelinta ay ku hayso haddii kale ay kala kulmi doonto cawaaqib xumo sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada maamulka puntland waa maamulka somalilan maamulka somalilan ayaa usoo jeediyey xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre in ay faraha kala baxdo arrimaha soomaaliya iyadoo sidoo kale u tilmaamay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo in looga baahan yahay inuu ku mashquulo tiisa halkii uu somalilan kaga mashquuli lahaa waxayna tilmaameen mas-uuliyiinta maamulka somalilan inaan haatan looga baahnin faragelin in lagu sameeyo arrimaha somalilan keliyana la eego dirisnimada iyo sidoo kale xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya labada dhinac
somalilan waxay diyaar u tahay inay qarannimadeeda ay u difaacdo sidai weligeed ba u difaaci jirtay saas daraaddeed soomaaliya waxaan leenahay waxaa ku yaalla hawlo ka culus kuwaad faraha kula jirto ummadaada u danee ummadaada nabadgelyadooda ka shaqeeya ummadaada horumarkooda ka shaqeeya somalilan adeer waa qaran isku tashaday waa qaran guulaystay waa qaran aan u baahnayn in lasoo farageliyo nabad ku wada noolaanshaha deganaanshaha walaalnimada intaasoo dhanba somalilan way tixgelinaysaa laakiinse dowladda soomaaliya haddii ay faraha kala bixi weyday xukuumadda farmaajo waxay ka heli doonaa waxaanay mahadinin
ururka al-shabaabna waxa ay sii daayeen dhaqaatiir iyo darawal kaxaynayay oo ay dhowaan ku afduubteen magaalada waa duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan shaqaalaha lasii daayaya gaarayay ilaa iyo afar iyadoo weli gacanta ururka al-shabaab uu ku jiro mid ka mid a dhakhaatiirtii la socotay shaqaalahan ay afduubteen dadka lasii daayay ayaa ah laba arday oo wax ka baranaysay jaamacadda banaadir una aaday qaybo ka mid a gobolka hiiraan tallaalka caruurta uu soo ridanayo cudurka shuban biyoodka waxaana wararka ay tilmaamayaan in ilaa haatan ururka al-shabaab gacantooda uu ku jiro dhakhtar ka mid a dhakhaatiirtii la socotay kaaliyaashaasi lasii daayay haatan afarkii ruux ayaa la geeyay magaalada beledweyne kuwaasoo isugu jiro laba caawiye hal kalkaaliye iyo sidoo kale hal darawal oo kaxaynayay lama oga sababaha ka dambeeya afduubka ururka al-shabaab ay u geysteen dhakhaatiirtan xanaanada halkaasi u aaday ee ah daryeelidda dadka dhibaataysan ee uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka iyo la tacaalidda xaaladooda welina wax wara kama soo bixin ururka al-shabaab qaar ka mid a shaqaalaha la sii daayay ayaa ka gaabsaday in wax faahfaahin ay ka bixiyaan sii deyntooda iyo sababihii ka dambeeyey in la afduubto iyo xaaladda haatan dhakhtarkii la socday ardaydan wax ka baranaysay jaamacadda banaadir una aaday gobolka hiiraan sidii ay ugu caawin lahaayeen dadka shubanka uu soo ritay qaybo ka mid a gobolka hiiraan warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa anigoo ah maxamed nuur amiin ayaa warka idin akhrinayay tan iyo intaan dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo